magaalada garowe ee maamulka puntland waxaa jimcihii lasoo dhaafay lagu dilay allaha u naxariistay sheekh cabduqaadir nuur faarax oo ka mid ahaa culimmada dalka soomaaliya sheekhan ayaa waxaa lagu dhex toogtay masjid ku yaalla magaalada xilli uu salaad tukanayey waxaana dilkaasi fuliyey nin dhallinyaro ah oo hubaysnaa oo dilkaasi kadibna la qabtay marxuun sheekh cabduqaadir ayaa waxa uu ahaa sheekh weyn oo dalka soomaaliya laga yaqaano sidoo kalena waxa uu ka mid ahaa culimmada jameecada alictisaam oo ka mid ah ururada diiniga ee ka jira soomaaliya culimmada alictisaam ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in sheekhan dilkiisa ay ka dambeeyeen ururka al-shabaab waxayna culimmadu ku baaqeen shirweyne looga arrinsanayo ururka al-shabaab oo ay ka soo qayb galaan dhammaan qaybaha kala duwan ee soomaaliya haddaba maxaa lagu macnayn karaa bayaanka al-ictisaam oo iyaga lagu tiriyo in ay al-shabaab aasaaskooda qayb ku lahaayeen qaab noocee ayaana loo wajihi karaa shirweynaha ay ku baaqeen sidee ayayna xarakooyinka kale ee diiniga ee ka jira soomaaliya ay iyaguna u arkaan bayaanka al-ictisaam su-aalahaas iyo kuwo kale ayaan ku eegaynaa barnaamijkeenna faaqidaadda ee toddobaadka waxaana ka qaybgelaya oo arrimahaasi falanqaynaya sheekh bashiir axmed salaad oo ah guddoomiyaha hay-adda culimmada soomaaliyeed sidoo kalena madax u ah xarakada al-ictisaam oo ku sugan magaalada hargeysa sheekh cabdiraxmaan shariif maxamed oo ah madaxa hay-adda isku xirka culimmada soomaaliyeed ee dalkan maraykanka imaamna ka ah masjidka daarulhijra ee minneabolis ee gobolka minnesota iyo sheekh cabdiraxmaan sheekh muxiyidiin celi oo ka mid ah culimmada ururka ahlusunna waljamaaca oo isaguna ku sugan dalka sweden su-aasha ugu horreysa ee barnaamijkeennana waxaan u bandhigay sheekh bashiir salaad anigoo ugu horreyn weydiiyey bal waxay ku caddaynayaan in ururka al-shabaab uu ka dambeeyo dilkii sheekh cabdiqaadir iyo weliba sababta ururka al-shabaab uu u bartilmaameedsanayo culimmada ka tirsan xarakada al-ictisaam bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaa walmursaliin nabiyina maxamed wacalaa aalihi waxaabi ajmaciin aad baan mahadsan tihiin hortaan salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi asalam waraxmatullahi wabarakaatu kadib runtii dhacdadaas waa sida ugu sheegtay weeye maalin jimcihii bay dhacday maxaan ku uraha sheikha halkaasa lagu dilay de ninka dilay nin maxaan ku ura la garanayo weeyaan oo markii ficilku u dhacay dadkii masaajidka shiikha kula jiray qaar qaar kamid a ayaa ninkii ka daba orday ninkii xabaduhu daa inuu iskaga reebo waa laga hari waayey qaar buu dhaawacay ugu dambeyntii waa la qabtay ninka asaga ahaa markii la qabtayna haddii nin la gartay buu noqday marka magaxiisa la hele la yaqaanay inuu kooxda ka tirsanaa oo intaas oo maaragtay dhaawac baa ku taalay oo lagu ogaa inuu meelo badan kasoo dagaalamay horta waxaa la odhan karaa waxay horta bartidaada ay raadsanayaan culamada keliya maaha guud ahaan ummadoo dhan bay raadsanayaan dadka waxgaradka culamada laftooduna iyo ducaaduna maaragtay u fara badan ayay ka laayeen laakiin waxaa la odhan karaa anaga culays gaara bayna saarahayaan maxaa yeele anagu dad aada ugu dhiiraday ayaga inay maaragta waxay yihiin sheegaan aadna u yaqaanaan waxyaalaha ay maar meelaha ay cuskanayaan iyo waxa ay sheegsheegahayaan iyo ummadda ay baaliyenayaan iyo maxaanku urahaa nimanka fakarkooda inta uu qodan yahay iyo meesha uu kasoo jeedo iyo waxyaalahaas oo dhan dad aada u yaqaano cilmigeeda leh kula dhiiran ummadana noocan ma uga diga dee dacwada soomaaliyeed maaragtay guud ahaana waddanka ka socotay ragga culamada ah oo badana muuqmuuqda oo runtii dacwada lagu yaqaano oo maxaan ku rahaa ka dhex muuqda wadanka gudaha iyo dibaddaba ummadda aegeysanaysa ummadda warkooda ay yeelaysa ummadda ku xiran tahay oo ummadda saameynaya rag maaragta halkaasi bay u badan yihiin marka taasa laga yaaba inay tahay sababta wallahu aclam waa tahay waad mahadsan tahay waxaan soo gelinayaa sheekh cabdiraxmaan shariif oo minnesota jooga maxay kula tahay adiga go-aanka culimmada ka soo baxay iyo dilkaasi sheekh cabdiqaadir allah u raxme bismillah alxamdulilah marka hore cabdicasiis aad baad u mahadsan tahay labada sheekh sheekh cabdiraxmaan muxidiin cali iyo sheekh bashiir salaadna aad u mahadsan yihiin sheekh cabdiqaadir nuur faarax dilkiisu waa jariimo weye ilaahay subxana watacaala ha u naxariisto ehelkii iyo qaraabadii uu ka tegana sabar sabar yiman allah ka siiyo intaasu marka waxay la tahay waa wax muran madoonta weeyaan waxaase muhima in la isweydiiyo maxaa keenay waxyaabaha noocan oo kaleeta ah waxaa jira masal odhanaya haddii ummadu ay marad ama mushkilo ku jirto oo ay doonayso mushkiladaa inay saxdo waxaa muhima inay ogaato goortay mushkilada gashay iyo say u gashay marka waxaa sahlan sida looga baxo marka ani waxay la tahay mas'aladu inay dib ugu noqoto mushkiladan goormaan gallay saasa u gallay haddii aan taas xal aan loo helin oon isku maal iyo isku bej laga imaninna ama isku yani meel laga istaagina weli waxaan ku warwareegaynaa waxaan la yidhaahdo simtamiska ama jirada wixii keenay lagama lama abaaraya jiradii keliyaan ka sheekaynayna marka sheekha dilkiisu waa jariimo culimo fara badan iyo khiyaar badan oo soomaaliyeed ba horey loo laayay laakiin fikrigan wax laynaya shalay ma dhalanin daraadna ma dhalanin soddonkii sane ee lasoo socday buu bulshada soomaaliyeed marba meel usoo istaagayay labaatankii sane ugu dambaysana waxaan ognahay dhiigag fara badan oo magaca diinta lagu galay inay jiraan marka ani waxay la tahay mas'alada in xagga inta laga abaaro la yidhaahdo mushkiladanu maxay tahay xaggeysa ka timid marka xalku wuu inoo sahlanaanaya aniga taasan odhan lahaa xagga in laga aado marka hore waxaa laga yaabaa in dadku uu qofba fasiraad gaara bixinayo adiga cabdiraxmaan shariif ahaan maxay kula tahay adiga si kooban xaggee ka timid mushkiladan maxaad u malaynaysaa ani waxay la tahay mushkiladan waxay ka timid tarbiyadii fikriga salafiga ama wahaabiga ah soddonkii sane ugu dambeysay soomaaliya xoogga usoo galay bay ka timid waxaana taa u daliil noqonaya markay ummad muslimku islaynaysa dagaalka dhexdeedaa jihaad laguma tilmaamo itijaahanu dagaalo fara badan oo magaca diineeda ayuu galay isagoo odhanaya waa jihaad baan ku jirnaa kii koowaad iyo kii labaad ku kow iyo labiyo saddex midna maaha tarbiya fara badan oo marka takfiir u eg oo ah inay u muuqdaan iyaga keligood islaamka saxda inay wataan ayaa waxaa la faafinayay labaatankii sano ama soddonkii sano ugu dambeysay taasu marka waxay dhashay waxaan maanta jooga ayay dhashay arrinta hadda sheekh bashiir salaad uu sheegay oo uu leeyahay culimada kuwa ku dhiirsaday baan nahay kuwa aqoonta ula baan nahayna adontik arrintaas inay sax tahay qayb ka mid a waxa weeye ninkii aad wax bartay ood wixii aad bartay aad uga baxday marka si gooni uu kuugu xanaaqaya adiga marka afkaartii la baray oo maanta u eg in looga baxay ayaga ayaa si gooni ah waxay ugu haysaa marka dhallinyaradii walwal waxaana saxa dadka shabaabka sheeganaya maanta inay dhaalimiinna yihiin madluumiinna yihiin waa dhaalimiin oo fikrigan iyo dadkan ay leynayaan waa waa dulmi fara badan bay geysanayaan xag kale waa madluum oo afkaartii lagu shubay ee ahayd in iyaga keligood saxan yihiin xaqa ku taagan yihiin diintii saxda iyagu haystaan shalay horay magac diineed jihaad loogu galay afkaartii baa maanta aada muddaa in looga baxayo iyaga iyagoo weliba la oranin khalad baan galnay marka ani waxay la tahay si loo saxo inaynu dib u abaarno tarbiyadii la bixinaya iyo qaabkii loo bixinaya in dib loo abaaro ayaa muhim aniga saasay la tahay waa tahay waa kugu soo noqonaya sheekh cabdiraxmaan shariif sheekh bashiir baan doonaya inuu kuu jawaabo n sheekh cabdiraxmaan shariif siduu sheegayo al-shabaab wuxuu leeyahay waa lagu shubay oo dadkii ku shubayna dabcan idinkuu farta idinku soo fiiqaya alictisaam iyo xarakooyinka kale ee al-shabaab ku dhowaa arinku horta daraase intaa ka ballaaran buu iskaga baahan yahay wax hadda isku tuurtuuraan waxla noqon mahayaan waxaa loo baahan yahay in la fahmo dacwada soomaaliyeed waa dacwo islaami ah saxwada islaamiga oo ka jirta soomaaliyana kama duwana saxwooyinka caalamka islaamka nimanka ashabaabkuna waa nin qaacidaa weeyaan ururkaas bay maaragta ka midala qaataan ururkaas ayay inay ka tegsan yihiin hadee ya macdiyonba ayagaa sheeganayada marka arinku waa ka xumaah in maxaanku iraahaa sibul xarakadeed in halkaa lasoo geliyay lama qumana laakiin haddii la geliyey de waxaa lala socdaa taariikh ahaanba fikirka waxgaalaysiiya oo masar ka bilowday sabciinaadkii oo dad xurimaha ma lagu dilay oo jirooqaas aan jiray dad fara badan ay ku baaba-een fikirkaaasoo meelo fara badan ku shibay waxaa la garanayaa inay maarata xaakada ikhwaanka ay ahaayeen oo masar markii lagu dhimo lagu maartay maxaanku lagu lagu xabiso lagu dhibay ay yilaaheen dadkana la imaada naxariisayona baabiinhayaay waxay nagu haysaan soaanku maaha ahaa marka nimankaanuna hadda dee ictisaam baan nahay ama maarata culamadaasa noo sheegtama aysa oranine niman qaacidaa weeye fikirkooda halkaasi kala yimaadeen waa fikir manquul ah wax kasta waa lasoo minguuriyey hataa nidaamkooda caskariga iyo nidaamkooda tarbawiga iyo nidaamka mucaskaraadka iyo nidaamkooda maara isku xirnaanta waxoo dhan ba kulligiis manquul weeye halkaasa laga keenay halkaas ragga maamulahayay oo asaasana waa la yaqaanaa laakiin daawada waxaa weeye waxaan horta in la daraaseeyo waa loo baahan yahay iyadoo aan isku tuurtuurin qofka bani aadamka iyo khaladaad maarata ayuu galaa naf iyo shaydaan baa la xiriira iska dhaaf saxwadaane xataa dariiqooyinkii maaragtay suufiyada ahaa ayaa islayn jiray saa la socotid ayaga ka hor xataa almadaahib alfiqhiya ayaa islayn jiray oo cabaasi maaragtay dawla cabaasi ninkii la joogay shaaficiyada iyo xanaabilada iyo dad badan baa islayn jiray marka akhdaar noocaas iska jirtaa laakiin macnaheedu ma aha fikir gaara ayaa waxaan isagoo xambaarsan oo ka mas-uul ah laakiin dee tarbiyada waa iska ijtihaad dacwadana waa iska ijtihaad marka in wuxuu meelo badan ba kasoo halaabeene in meelay kasoo halaabeen dambaantood la daaweeyo si tartiibana loo daraaseeyo ayadoo aan isku tuurtuur lahayn oo si naseexa ah leh oo qalbi furnaan leh loo fiirsho ayada runtii ay ku fiican tahay in daraato la isugu yimaado se tartiib loo baaraahay aada iskaa fiicnaan lahayd waa tahay waxaan soo gelinayaa hadda sheekh cabdiraxmaan sheekh muxiyidiin celi oo sweden jooga haye tafadal eh, sheekh cabdiraxmaan bismi illahi raxmaan iraxiim allahuma salli calaa maxamed waan salaamayaa ikhwaanka iyo mashaa'ikhda runtii horta waxaan aad iyo aad iyo aad aan mataqaana uga beri naqanaynaa dhammaan falkaas maxaan ku leeyahay aan meelna kasoo gelaynin islaam iskaba dhaafa insaaniyadda iyo xataa wax kastoo nafla ah marka qaa'imo ilnii soo taxnaay ayuu ku biiray shiikaas oo u dambeeyey raggii la dilay haddana kollay waxaayaad way jiri doonaan intay la ekaataba marka ilaahay salaamo ayaan weydiisanay arrintaana bilmunaasaba waxay tahay khitaabka kasoo baxay jamacat ixtisaam bilkitaabi wasunna oo ra-iiskeeda yahay sheekh bashiir axmed horta anigu waxaan dhihi lahaa juz-iyan waa wax fiican waa mubaadaro fiican oo ay la yimaadeen ikhwaanka falaakin waxaan leeyahay khitaabun laa yatamaasha maca alwaaqic khitaab oo waxaa weeye zamanka hadda taagan aan la jaan qaadi karin maxaa yeelay asbaab fara badan qayb kamid a waxaa sheegay fadiilatu sheekh cabdiraxmaan ayaa sheegay oo marka dib ugu laaban maayo kaliya waxaan rabaa inaan idhaah fadiilatu sheekh bashiir inaan su-aal kuma ku wajaho oo mubaashir ah inaan idhaaho sheekh bashiir waxaan haynaa afraadda ugu muhiimsan ee jamaacatul ixtisaam ee adiga aad ra-iiska u tahay codkoodii maqal iyo muuqaal ayaga oo xalaaleynaayo tilka dimaa alati uriiqat oo ku sheegay jihaad waxaan haynaa ayagoo dhahayaan cali iyo cumar iyo mohamed iyo yaa yidhi gaal ma naqan karaan macnaha welibana ay leeyihiin waxaa ka mas-uul ah qof kasta oo muslimiinta soomaaliyeed kamid a dilkooda soomaalidu waxay tiraahaa nimaad makrisaa la yidhi maslaxadiisa aday ku dhibtaaha la yidhi macnaha oo ay tahay taa shalay iyo maanta goormee bay ictisaam saxan yihiin waa su-aashii aan qabo tan kale waxay tahay de waxaa la yidhi waxaa dhahda diid waa waxaa dhasha diide ma sugaynin al-shabaab khitaabaadka caynkan oo kalea inaad ula timaadiin waxay la mid tahay mawqifka maanta jamaacat alictisaam waxaa la yidhaha black boxiska oo leh way in iyo way out oo aan la ogeyn processka gudaha ka dhacayo waxaan ogeynay markii loo xalaaleynayay qaababka ay maanta u dhaqmaayaan al-shabaab iyo alqaacida laakiin ma aanan ogeynin waxaa noogu soo xagtoo kaliya idinka oo ku inkirayo afcaasha ay samaynayaan oo shalay macalimiinta ugu ahaadayn laakiin ma hayno marxalo udhexaysay oo ah yacni ummadda soomaaliyeed waxaan waan keennay waan ixtiraafaynaa waan ka tawbinaynaa idinkana naga saamaxa diin bay naga aheed ijtihaad bay naga aheed idinkama hayno waxaan rabaa inaan wax yar mas wax yar taariikha aan sheego oo masaladan ma ahan alqaacida cirkana kama soo dhicin dhulkana kama soo dhalan taariikhdaasi waan u soo noqonaya sheekh cabdiraxmaan ha kaaga jawaabo sheekh bashiir bal een, caddaynta aad ka rabto een, ictisaam ee aad leedahay annagu kamaanaan arkin iyagoo caddaynaya inay berri ka yihiin een, ama u ficilada.
ixtiraafayo ummadda soomaaliyeed waxa ay u baneeyeen al-shabaab waa tahay Ah, sheekh bashiir si kooban ha kugu jawaabo kadibna barnaamijkan hore usii ambaqaadaya sheekh bashiir haa jazakum allahu khayran runtii anagu runtii mabaadideena waa qifkeena diintan ku salaynaa dadka muslimiinta maslaxadooda ayaa anigu maarata insha allahu tacaala aan ka hadlaynaa dadkana qaarkoodna haddii hadda ay ka muuqato inay tabriirinhayaan ay rag lahaayeen in shabaab waxoodu ay sax noqdaan ama ay taageero helaan oo ay meelaha ku ay raadinayaan meelay suraan waxyaalaas arrinkaas arrin hadda munaasiba maaha qofka muslimka ahna ummadda maslaxadeeda iyo diinta waalidiinteeda ayaa wax kasta runtii ugu muhiimsan in marka adoo koox maaragtay dhibsanayo ama koox naxeb ama koox jeclaysanhaya aad maaragtay naseexada iyo ummadda u dalaynteeda qofka uu ka dhexlehdaa runtii anay diin ahaan ilama kumana midaan laleeyahay ixtisaam eh, hadaladooda iyo mawaaqiftoodana hadda hadda kow ma aha anuu ma garanayo meesha raggaas ay ku jireen annaga mawaaqifteena markaan bilown inaan caddaynahay hadda ma ahayn eh, maaragtay shirar badan baan qabanay aan kaga beri noqonayno maaragtay muslimiinta daalisiintooda iyo dadka muslimiinta diidooda la banaystaa shirar badan baan qabanay markii dawladda shariif lasoo dhisay oo heedda aan samaynay iyo ka horba eh, juhuudda culimmada ay wadeen oo jamacadda ixtisaam ah runtii culimmadooda qayb ka mid ay ahaayeen juhuuddaasoo dhan de iyo taariikhdaasoo dhan runtii inaan laga warqabinin aniga idama aha hay-ata culamaa soomaal hadalladoodii iyo mawaaqiftoodii aad baa loo garanayaa ay ku hadleen oo jamaacadu ay kamid ahayd culimadooda ay kamid ahaayeen marka hadda anigu ma garanayo wixii taariikhda loo iloobayo hadda laleeyahay maaragtay hadda hadda ma hadda hadlaysa anigu hadda anaga hada hadda kownooma aha waa mid tan kale waxa weye waxaan jeclaan lahaa dee jamaacadu waxa ay ayagu ku hadasho jamaaca ahaan ama maamulkooda ku hadlo ama manhajkooda a ku qoran baa lagu qabsan karaa marka waxaan jeclaan lahaa manhajkeena anaga waa qoran yahay waqtiyada ku jira isagoo aan qoraal ah isagoo hoogaa sharaxaman meelaha qaarkood buu ku jiraa marka aragtideena iyo ra'yigeena aad baa loo yaqaan mawqifkeena aad baa loo yaqaanaaye ana waxay ila tahay in danta dib la abaaro oo maaragtay koox kooxaysiga iyo gobnaxaybsiga iyo xoogaa koox riixidda in ragga culummada xoogaa ka ro- ay maarata ka kor noqdaan aniga aad baa ila binaan lahayd waayahay waad wa- waad mahadsantahay sheekh waxaan doonayaa n su-aasha kale inaan u gudbo n n dilkan sheekha sheekh cabdiqaadir nuur faarax iyo culimmada kale ee la dilayba iyo waxgaradka n eh, dalka soomaaliya ka dhacay muddooyinkan u dambeeyey su-aal kale ayaa dhici karta inay dadku isweydiiyaan eh, mar haddii ururka al-shabaab ay si gaara aysan iyagu bannaanka inta u yimaadeen u sheegin inay ka dambeeyaan En, ma dhici kartaa waxaan inay tuun yihiin oo ay jiraan dad kale oo culimmada bartilmaameedsanaya En, sheekh cabdiraxmaan shariif bismillah su-aasha waan usoo noqon laakiin tii hore waxay kaan anadoo raalliga sheekh bashiir sidaad aad buu umahadsan yahay masaladu sheekh bashiirow ma aha in shabaab tabriir la siinayo laakiin masaladu waxa weeye haddii dhakhtar aad u timaado adoo jiran waxaad u baahan tahay dhakhtarkaasu wuxuu u baahan yahay hadduu yahay dhakhtar aqoon leh inuu baadhid sameeyo kadibna uu raadiyo jiradanu meeshay ka timid markaa kadibna daawadii la raadiyo waxaan marka ka hadlaynaa waxa weeye jiradii ma raadinayna meeshay ka timide waxaan isku dayaynaa keliya jiradan hadda aan dhoobdhoobno marka mushkiladu waxa weeye xataa markaa dib ugu celisay oo tidhi eh, masar iyo ikhwaan muslimiin buu kasoo bilowday takfiirku qayb ka mid a waa aragnahay inuu kasoo bilowday laakiin ka soomaaliya kama soo bilaabanin halkaas wuxuu ka bilowday tarbiyadii awal aan horay itijaaha salafiga uu u bixinayay oo qaybo fara badan oo ka mid ay takfiir tahay dagaalkii boosaaso lagu gelayay takfiirma gelin ururka itixaadkaa galay wuxuuna u galay isagoo rumaysan inay jihaad tahay oo publicly uu lahaa waa jihaad weeye marka anigu waxay ila tahay sheekhana masalada intaan dib u celinno aan masalada ka dhigno war mushkilaan inagu dhacday mushkiladaas xaggey ka timid sayse u timid kadibna markaa halkii aan raadinno taas anu marka waa qaybtaas weeye oo masalada xaggaas waxaan rabaa innagoo dhan baa xalka wada raadinayna laakiin haddaan xalka wada khalada ka raadinno heli mayno sida aan marar fara badan eh, markaan dowlada dowladda doonanaynay aan wada khalada u marnay marka haddana waxay ila tahay masaladan aan wadada saxdaa xa- xala- xalka ka raadinno oo ah inay dib loo qiimeeyo eh, saxawaadka oo dhan aniga yani qayb ka mid a weliba tijaaha salafiga wey maxaa jira xarakaadku markay iskhilaafaan khilaafku waa dabiica bashariya laakiin in la isgaalaysiiyo oo qoloba qolada kale islaamka ay ka riixdo itijaaha xoogga leh ee arrintaa aada u faafiyey ee tarbiyada dilkaa faafiyey ee tarbiyada jihaadiga u eb shacabka muslimka dhexdiisa ku faafiyey waa dacwadaas weeye marka dacwadaas waxay u baahan tahay evaluation dhaba iyo qiimayn in iyaduna isku samayso diyaarna u noqoto dadka kale taladooda taas waa intaas weeye markay timaado masalada qaybtan kale oo inuu gacmasha ay ka dambeeyeen waa suuragal way dhici kartaa laakiin masalada waxaa muhim ah anigu xataa taas ma rumaysni qayb ka mid ahoo nin la ohan jiray malik ibnu nebi ayaa wuxuu leeyahay ummad lama gumaysto haddayna diyaar u ahayn in la gumaysto marka xataa hadday gacmashay ka dambeeyaan oo cid kale ay adeegsanayso ciddaa kale inay adeegsato innagaa sabab u ah dacfigeena tabarxumadeena mustawaxumada ayaa sabab u ah waa tahay waad mahadsantahay sheekh eh, cabdiraxmaan En, aan u imaado isla su-aashaydii hadda aan en, sheekh cabdiraxmaan weydiiyo sheekh bashiir baan ku celinaya En, sheekh bashiir al-shabaab xasan daahir aweys oo ka tirsan eh, inkastoo al-shabaabka aad adaga aanu ahayn En, warbaahinta wuxuu u sheegay inaysan ogaan karin in xarakadu ay ka dambayso dilkaasi marka su-aashayda anoo ku noqonaya ma dhici kartaa dad aan al-shabaab ahayn inay dilkan ka dambeeyaan wardimintaas runtii waan maarata waan ka jawaabi laakiin waxaan leeyahay xagga taariikhda in taariikhda la khaldo soomaaliya waxyaalaha yidhi takfiirkii koowaad oo soomaaliya yimaada takfiirkii wuxuu ahaa toddobaatii iyo sideedii buu yimid takfiirkaas cidda keentay waa la garanaya meesha laga keenay hortaas waa midaas weeyaan anigu ma diidanin maxaan ku iraa inaan maarata xarakada islaamiga ahay inay daraaso u baahan tahay inay qiimeyn u baahan tahay inay u baahan tahay dib isku noqosho waana shay maarata sidiga bashariga oo maxsuuma ma jiraan taas waa midaas midaan laleeyahay hadda talow waxaan cid kale ma samaysay runtii hadda anaga waa nooca dahankooda adiladiina waan haynaa welina inkastoo hay-aadkii diinbaaribku aysan soo saarin go-aankooda laakiin anagu ilaa hadda inta la hayaa wax ku filan weeye Eh, midda kale eh, waxaan kaga jawaabayaa hade xasan hadduu yidhi lama ogaan karo hadda haddaan ogaan karin dusan isagoo ogaan karin anagaa ogaanay oo daliiladii hayna tan kale waxa weeyaan de xasan waa nin sida sidaa sheegaysid in hadda maamulkooda ku jira waxa uu sameynay ka warqaba ma uu ahaa marka hadda inuu usan ogeyn uu yidhaha waa ogahay laftiisa munaasib ma aysan ahayn marka maadaama uu yidhi ma oga hadda ma oga waa okay laakiin cidi- cidda og ayaa xujo ah wax ma oga cilmi maahane habaa ogaa baa cilmi ah marka waxa weye ayagu kay sameeyeen ayagaa ahaa ka mas-uula aysan sameyn ayaga ayaa maaragta kibiriyey haddaysan sameynin hadda ummad in waxa lagu sa ayagaa mas-uulka ah waa tahay En, eh, sheekh cabdiraxmaan en, eh, sheekh muxiidiin celi anigu waxa aan qabo carabtaa waxay ku maamaadahay tiraahdaa darabanii fabaka wa sabaqanii fashtaka macnaha hadda kayska aan ka hadlayno soomaaliya al-shabaab wixii dhex maray waa laga soo hadlay wayna taagan tahay mandiq ay ku kala baxeenna waa kan hadda socdo wey laakiin hadda caawa waxaan u taagana waxay tahay mashaa'ikhdii iyo culamadii iyo geedfadhigii al-shabaab oo al-ibtisaam ah iyo al-shabaab garta dhex taalaan ka hadlayna marka anigu waxaan odhan lahaa anagoo ku kalsoon xigmada iyo kartida iyo khibradda sheekh bashiir inay la yimaadiin dhiiri iyo dulqaad iyo sabar inay u yeeshaan inay ummadda soomaaliya u cudur daartaan intii aan ku mashquuli lahaynay in aan iska inkirno wax taariikhda galay waxaa ka fiican inaynu cudurdaaranno xalka bilowgiisa waxaa la yidhaha bidaayat alxuluul waxaa la yidhahda alictiraaf waa afdal alxuluul waa tahay waad mahadsan tahay sheekh cabdiraxmaan sheekh bashiir ayaan u gudbayaa markan sheekh bayaankiina waxaad ku baaqdeen in laysugu yimaado kulan guud oo looga arrinsanayo arrinta al-shabaab hadday noqon lahayd maamulada hadday noqon lahayd xarakooyinka jameecooyinka islaamka ee jira idinkuna qayb ka tihiin bal waxaad in yar fasiraad ka bixisaa sidaa laysugu keeni karo kasakow maamulada jira xarakooyinkiina haddaba barnaamijka dhexdiisa laga dareemayo in farisku taagtaagu jiro oo aad ku kala duwan tihiinba xitaa mushkiladan wadanka ka jirta iyo sida loo maarayn karo bal sidaad idinku soo jeedinaysaan maxay tahay waa mahadsan tahay horta waxaan jeclaan lahaa in walaalaha aan xusuusiyo inta dhegeysanaysa inta ku jirta caqabtaba maata ixtisaama bilkitaabi sunna maaragtay hadda dagaal ay gashay oo ayada magaceeda ay ku gashay oo soomaaliya horta ay ka gashay ma uu jiro maaragtay waana waxaana dee muhima in moogtahay la yaqaano maaragtay nidaamka aan qaanuuniga ah oo jamaacadu marka markay ay xagalayso magaceeda iyo maamulkeeda ku gashaa mar jamaacadu ictisaam oo soomaaliya dagaal ka gashay oo magacaas ku gashay oo maamulka ka gashay ma jirto ragga maarata ragga aqoonyahanka ahna waxa koox loo nisbayn karo iyo waxa kale inay kala yaqaanaan aada yala kuman tahay midda kale oo shirkan udii shirkan waa fikrad fiican oo runtii aad noola muuqatay loo fiican yahay maxaa yeelay ummadii waa kala gaafsan fakar ahaan ay kala gaafsan tahay xagga maamulodana iyo dawladuna ayaga isku imaanaya xaggan xarakaadkan jamacaadkanuna inaan in aaraada lin kala gedisan yahayba ayaga lafteedaaba ma keenaysa in laisku yimaado oo wax la isku biiriyo oo nin kasta meesha uu ka eegahay aada loo dhegeyso aada loogu baahan yahay marka haddii la kala gedisan yahay sabab xoojinaysa in laisku yimaado weeye in maarta lakala maqnaado sabab keenaysa ma ay ahaa marka arrinkan inuu daraasadeed u baahan yahay oo dad meelo badan ka eegahay yaalo badan usoo bandhigayahay oo lilahay ka tahay intii ay soo bandhigaan aad baa loogu baahan yahay maxaa yeele dee nimankaan inay gabaad falan inay gabaad helaan in maxaanku idhaahaa ilaa hadda raga qaarkood laga yaaba inay difaacaan ama maaragtay gabaad u raadiyaan maarata waxaan odhan laha aniga waxay shabaab noo haystaan ayaga un baa sheegi kara ayagaa caddayn kara laakiin qofkali inuu yidhaaho maarata anaa maxaanku idhahaa uwarlamahayo shabaab iyo ixtisaam inuusan xaqulahayn baa laga yaaba qof kusa marka xaqgala munaasib ma aha marka waxaan ka wadaa anagu runtii in laisku yimaadaay ururta maanta tahay madaxa taagan aad bay u keenahayaan waa laga maarmaan in laga faa'iidaysto oo go-aan fiican uu kasoo baxana waa rajeynayna insha allahu tacaala marka ma waxaad leedahay maamulada ama xarakooyinka diinigu si mutadawacnimo ah ha uga soo jawaabaan oo fikirka ha laysku darsado mise idinku wakti cayiman baad jeceshiin in laysku yimaado oo arrintan al-shabaab laga arrinsado sida loo kala horumarinaayo iyo sida maarata gosha loo kala yeelanayo iyo meesha lagu qabanaya waa runtii waa shay iska ijtihaadaho adraafta dhan ay ku hukushadaan ayaa loo baahan yahay waxaa moodaa guddi taxdiir ah ama guddi diyaariya horta in maaragtay isku yimaadaan oo markaas ajendaha iyo meesha iyo kulli runtii isla arka waxaa moodaa in marka hore horta lakala ayariyo horta kulan culamada iyo ducaad marka hore ay maarata is arkaan in lagu bilaabo kadibna maaragtay kulan maxaanku idhaahaa bulshada inteeda kale iyo maarata iyo maamulada jeeda is arkaan oo loo dhan yahay maxaa maadaama arrinkii weji diiniya uu leeyahay in horta marka hore diin ahaan lasoo bisleeyo kadibna bulshada qaybaheedii kale iyo dawladda iyo maamulada jira ay ay kusoo biiraan oo markaas wixii lasoo bisleeyey diini ahaan lasoo bisleeyey markaas kadib lagu biiriyo wixii kaloo aragti kale ah oo dhanka laga eegahayo markaas laga soo qaato go-aan fiican uu kasoo baxay meeshaan saas inoola muuqata welina runtii anagu maaragtay hadda tafaasiirkiisa ma aanu siigeyn laakiin isbuuca kasoo wareegaan filayaa ama ka yarba markii firada lasoo bandhigay marka daraasadeeda bislaynteedu waqti u baahan tahan filaya insha allahu tacaala waa tahay sheekh cabdiraxmaan shariif bayaankaasi alictisaam ee in laisku yimaado laga arrinsado waxay dabcan waa baaquun ku wajahan dhammaan xarakooyinka adiguna xarakooyinka jira kolley qeyb ka midaad la fikirtaay siduu kula muuqdaa siduu suurtagal u yahay in ictisaam bayaankay soo jeedinaya baaqaha la isku yimaado in culimmada gudaha ku jirta iyo kuwa dibadda joogaba ay ka jawaabaan ay isku yimaadaan oo ay yaqiinsadaan in la gaaray marxaladdii arrintan wax laga qaban lahaa
baaqu wuu fiican yahay inay culimmadu soo jeediyaanna aad iyo aad bay u fiican tahay inkastoo waktiga wakti ka horeeya loo baahnaa baaqa shacabka soomaaliyeed intiisa badan way og tahay dagaalada magaca diineed lagu samaynayo ee soconayay labaatankii sano ugu dambeysay fikrigii itixaadku inuu keenay way og yihiin marka haddana waxaa ku dhawaaqay baaqnabadeedkan ama hal isugu yimaada shir waa fikrigaad culimadiisii weeyaan si marka uu misdaaqiya u yeesho waxaa wanaagsan inay culimo kale ay hogaamiso ictisaamna uu qayb ka mida noqdo laakiin haddii anigii shalay lagu eedeynaya inaan dagaalka galay haddaan haddana idhaahdo waxaan isugu yeeri shir mabana dhamaysaba yani marka ani waxay la tahay salafiyada suufiyada iyo islaaxa iyo tabliiqa iyo ururada kale intay shirka mubaadaradiisa ictisaam uu siiyo ururadaasi ha qaateen ictisaamna qayb ha ka noqdo anu saasaan odhan lahaa yani marka adigu waxaad door bidi lahayd xarakadan al islaaxnayn oo dabcan fikirkeeda aad u janjeerta iyagu hogaanka ha qabtaan oo shirka laisugu imaanaya arrintan looga looga arrinsanaya taasaad door bidi lahayd miyaa shaq aniga hadda ma oranin islaax laakiin waa suuragal islaax waa suuragal tabliiq waa suuragal culimo kale soomaaliyeed waa tahay sheekh waxaan siinayaa cabdiraxmaan sheekh muxiyudiin celi oo ahlusunna ka tirsan maxay kula tahay adiga sheekh cabdiraxmaan sheekh muxiyudiin maxaad soo jeedin lahayd ma qaadanaysaan hogaankaas dhinaca shirka baarak allahu fik runtii waa wixii dhan oo horta hadalka sidiisaba waxaa loo galaa inuu meeshaas ka dhiman yahay adaa ka dhiman warka looma galo laakiin bacdama hadda aad jiha ii nisbaysay oo tida jihadaabu horta alxamdulilahi rabbilcaalamiin ahlu sunna ma ku hadlaayo anigu magaceera runta markaan kuu sheego guddoomiyana umaahi mas-uuliyainteedana kamid maahi lakin waxaan rabaa inaan idhaaho hogaaminta shirkaas lagu turxaan bixinayo mashaakilkan diiniga ah inay dawladda yeerato iyo culamada soomaaliyeed dhamaan ama ha naqayo suufi ama ha naqayo salafi ama ha naqayo islaaxi ayan kaana macna laakiin waxaan rabnaa haddaba wasaaradda arrimaha gudaha waxay tiri haddii aan khaldanayn in ay yani isugu yeeri doonto culamada soomaaliyeed marka waxaan tawkiidinayaa oon ayidayaa yani arrintaa dalkana dawlaha ka mas-uulahe uxradan diiniga ka mas-uul maa dalka macna taas inaan fahamno dawladda ha loo daayaad leedahay anigu waxaan qabaa dawladda ha loo daayo ra'yi in lagu biiriyo oo la sapoor gareeyo oo la ayido mooye abaabulka iyo ishraafka iyo ilaalinta dawladda ha yeelato anigu saas baan qabaa waa tahay waad mahadsantahy sheekh bashiir baan soo gelinay sheekh waxaad maqlaysaa labada sheekha kale inuu midna leeyahay xarakooyinka kalean ictisaam ahayn hogaanka ha qabtaan sheekhana uu leeyahay sheekha cabdiraxmaan dawladda ha loo daayo idinku ictisaam mar haddaad soo jeediseen diyaar ma utihiin in qolo kale ay sii wado hogaanka oo ay sii ambaqaado si arrintan mushkiladan xal looga gaaro jazakallah khayr horta aad bay mahadsan yihiin runtii ra'yigaas waa fiican yahay anigu runtii dee fikradda waan lahayn laakiin waxay la tahay aan maamulno oo anagu maamulkeeda yeelano anagu aan hogaaminno runta arrinkaas anagu inaan ka bigseernahay bay ila tahay anagu fikraddan leenahay ciddii maamulaysa oo soomaali ah oo dadka isku keenaysa oo gogasha dhigaysa oo maxaankuura waxaan o dhan anagu runtii diyaar baa unahay waan soo dhaweyneynaa anagu inaan muslimiintaas ka mid nahay oo ka mid nahay soomaalidaas oo ka mid nahay ducaadaas intaas anaga runtii sharaf noogu filan ayadaana deeqda marka taasaa insha allahu tacala anagu dowrkeen intaasaan kukuyin karnaa in hadda anagu aan hogaanka haynaa daruuri ma aha dawladdii maadaama waddanka maamulaysa in ayada ay maaragtay hogaanka hayso ayadu maaragtay shirkan say kala qaybinaysa say kala horumarinaysa ay ra'yigiisa runta yeelato aad maaragtay ila quman yahay wallahu aclam waa tahay dowladdan kolley ka sugaynaa bal fikirkaasi aad soo jeediseen waxay uga jawaabto tolle iyagaa kolley ka hadli doona ugu dambayntii gunaanadka haddaba barnaamijka su-aasha igu dambaysa ayaa waxaan doonayaa xal ahaan inaan idin weydiiyo waxaanan door bidi lahaa jeclaan lahaana inaad si kooban igu jawaabtaan mushkiladda dalka waa mushkiladda dhinaca siyaasadda haddaan dhinacaasina xal laga gaarin waxaa dhici karta weli inay sii jiitanto marka mar haddaad kulligiin culimo tihiin doorka culimmada ee xalinta dhibaatada dhibaatada iminka siyaasaddu muxuu iminka yahay qeyb intee leeg baanad ka geysan kartaan culimmada haddaad tihiin oo laydinku tirinayo qaarkiin in mushkiladan islaamiyiinta dagaalada galay ay sii ballaadhiyeen oo ay god dheer ku sii rideen sideed loo soo badbaadin karaa xal siyaasadeed loo heli karaa waxaan doonaya hadalka dhinacaaga ugu dambeeya sheekh cabdiraxmaan sheekh muxiyudiin celi si kooban baarak allahu fika waxaan kusoo koobayaa hal shir waxay tahay macnaheeda nin baa dhibaato galay marka qaraabadiisa u timid oo oo igu tufayiri marka nin baa shirba wuxuu wuri minay ku daysa duumadan oo wuri dacwo kaleeta ha u dhuglayno wuri taa waxaa wadan leeyahay dhib waan aragnay aan ka shaqayno sidii aan nidaamka jiro aan u aayidi lahayn oon u dhisan lahayn annaga oo kala aragti duwanna aan kala arag kala duwanaanshaha aan ka faa'iidaysano sidaa baan kusoo koobaya insha allah waa tahay sheekh cabdiraxmaan shariif waxay la tahay sida ugu muhiimsan waa intaa la sheegay culimadu waa inay xoog xoog u geliso nabadda iyo ka shaqaynta nabadda waana inay xoog geliso kala duwanaanshaha fikrigu inuusan wax dhibaato ah lahayn si bor si nabad loo helo maxaa jira xataa arrinta oo muxuu ahaa degenaanshalaanshaha siyaasiga ah qayb badan waxaa laga yaabaa inuu ku yeesho eh, kala duwanaanshaha fikriga ah marka kala duwanaanshaha fikriga ah inuusan dhibaato lahayn inay culimadu manhajkaa dadka barto ku dhiiri geliso dadku is aqbalaan dadku wada noolaadaan dadku iyagoo aragti kala duwan arrintaas in laga shaqeeyo ayaa muhim ah marka waxay la tahay culimadu inay kaalintaa qaadato nabadda la taageero broseskii jira ee dowladnimana la gacan siiyo saasaan ku talin lahaa aniga waa tahay sheekh bashiir axmed salaad sida wanaagsan tihiin runtii culamadu si fiican bay ku soo koobeen ka horumaan anagu waxaan aragnaa siyaasadda lafteeda dad badan baa faraha kula jira oo inay xasilin rabaa jira marka dee soomaalida in ayagu ay arrimahooda xalistaan in runtii aada loogu gacan baneeyo waan soo jeedinaynaa oo maaragtay dad baa jira dadka dad baa jira dad maarata qoqooda ayaa jira ama in dad la fogeeya jecel baa jira ee wadano gaara kale marka dowladada dibadda ahaane ha noqoto ama kuwa dariska ha noqdaan in soomaalidu ayagu isfahmi karaan oo mushkiladooda xalisan karaan in marka loo gacan baneeyo ka culamo ahaana sistamka jira sidii loo firi lahaa tala loogu biirin lahaa lagu dadaalo khilaafaadka sidii loo ziirin lahaa ama loo yareyn lahaa dhibkooda lagu dadaalo khilaafaadka bulshadana oo jirana ama qabiiliga ah ama siyaasiga ah sida walaalaho ay sheegeen laga qaatay door fiican sidii ummadda laisku soo dhaweyn lahaa oo dhibaatada soo dhex martay loo ilowsiin lahaa oo dad isjecelo walaalaha looga dhigi lahaa ayagoo diinta ayagoo diinta iyo ma diinta maxaanku ahaa wacyigeeda xidida laga faa'iidaysanayo insha allah aad iyo aad baad umahadsantihiin sheekh bashiir sheekh cabdiraxmaan iyo sheekh cabdiraxmaan shariif maxamed saddexdiin waa sheekh aad baad ugu mahadsantihiin waqtigiina iyo ka qaybgalka barnaamijka baarak allah aad aad aad baad mahadsan jazaaka allah khayr culimadan aad bay mahadsan assalaamu calaykum
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynayaa barnaamijkeennii faaqidaadda oo toddobaadkanna aan uga hadlaynay dilkii allah u naxariistay sheekh cabdiqaadir nuur faarax oo jimcihii hore lagu dilay magaalada garoowe iyo bayaankii ay dilkaasi ka soo saareen culimmada xarakada al ictisaam oo uu sheekhu ka tirsanaa oo iyagu dilka sheekha ku eedeeyey in ururka al-shabaab uu ka dambeeyey barnaamijkanna sida aad maqlayseen waxaa ka qayb galay sheekh bashiir axmed salaad gudoomiyaha hay-adda culimmada soomaaliyeed ahna madaxa xarakada al ictisaam oo hargeysa jooga sheekh cabdiraxmaan shariif maxamed oo ah madaxa hay-adda isku xirka culimmada soomaaliyeed ee maraykanka imaamna ka ah masjidka daarulhijra ee minneabolis ku yaalla iyo sheekh cabdiraxmaan sheekh muxiyidiin celi oo ka mid ah culimmada ururka ahlusunna waljamaaca oo isaguna ku sugan dalka swiden barnaamijkan mid la mida intaan ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo